Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay arday dhameeyay dugsiga sare islamarkaana ku guuleystay tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan ay u qabatay jaamacadda Adna Aadan waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda Adna Aadan bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale mustafa xasan daahir guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda adna aadan ayaa ka waramaya ardayda kaalmaha galay isagoo sheegay in jaamacadda ay siinayso minxooyin waxbarasho oo lacag la-aan ah ardayduna intay magaalada afartooda kore ka yimaadaan ay soo noqonayeen taasi waxay sheegaysaa macalinka waa xudhigaya inuu macallin wanaagsanaa waxay sheegaysaa wixii meeshaa lagu qabanayay inuu ahaa wax wanaagsan waayo ardaygu waa qofka ugu ildheer ugu imtixaansan weeyaan hadduu qofka ugu imanayaa wax ka bedeli waayo kusoo noqon maayo imika haddayda weydiiyo nin walba macalinkaada ugu fiicnaa sheeg waxaad xasuusanaysaa kii isbeddelka ugu faraha badan kugu sameeyey qofka kugu soo hordegdegayaa waa kii isbeddelka ugu faraha badan kugu sameeyey adiguna markaa ardaydaada haddaad isbeddelka ugu faraha badan ku samayso qofkay beri xasuusanayaan baad noqonaysaa qof kastoo adduunyada hogaamiyaana waxay u badan yihin macalimiintii wanaagsanaa bay u badan yihin horta ardayda insha allahu tobanka arday ee guulaystay shan baa inala jooga imika shanna waynaga maqay markaa jaamacaddu horey uga wada hadashay sida loo abaal marinayo qorshe dhan baa laga galay waa la rogrogay waa la dejiyey wax cusub idiin sheegi maayo waxaan hore isku ogay weeyaan saddexda ardaya ugu sarreeya insha allahu full scholarship baa la siinaya jaamacadda insha allah saddexda ku xigana half scholarship baa la siinaya afarta ku xigana ruuc scholarship baa la siinaya qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey jaamacadda adna aadan tartanka ay jaamacaddu qabatayna waxaan filaya waa markii koowaad ee jaamacad caasimadda ku taalla ay tartan noocaasa qabato inta badan jaamacaduhu way sameeyaan sablementariga iyo kaabista imtixaanada ardayda way kala shaqeeyaan taa waa kala simantihin jaamacadaha kale laakiin hawshaa tartanka ee lixaad kale ee ardaydu ay tartamayeen waa markii koowaad cidina idilama laha mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamacaddu aadna university oo runtii hawl aynaan hore u baran ardayda runtii u samaysay aad iyo aadna runtii waan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon aad ugu mahadnaqayaa macallimiinta runtii qiimaha badnayd ee u dhowar adeegtay wakhtiga kulaylka ah rabadaanta ah kala saaridda ardayda laba boqol ee ardaya markaa runtii jaamacadda aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jaamacaddu aad bay u mahadsantahay waana nuu ducaynaynaa hogaamiye dee weyn ayaa dee hogaamiya intanna waa hogaamiyeyaashii yararey tababartay adni dee iyaduma inta halkan joogta tababartay ee dee maanta inala hadlay markaa waxa weeye aad inta jaamacaddu waa mahadsan tahay
howlahaas wanaagsan ay qabateen inaanay maanta qudhaata noqonin ay intaa ka sii badato ka sii korto meel walbana jaamacadda warbixinteeda iyo wanaaggeeda uu gaadho keliya tan wuxuu ku gaadhayaana ay tahay dadaalka in ardayda la tuso inay karti leeyihiin ay wax qabsan karayaan ay wax iska celin karayaan